adkaarta iyo ducooyinka la akrinayo marka aad weyse qaadanaysid aad weysaysanaysid waxaad ku bilaabaysaa marka koowaad xuska allah adigoo dhahaya bismillaah magaca eebe ayaan ku bilaabayaa oo aan isku daahirinaya oo aan weysada ku qaadanaya marka aad weysaysatid kadibna ducooyinka aad akrinaysid waxaa weeye ashhadu an laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxamada cabduhu warasuuluh waxaan qirayaa in ilaah xaq lagu caabuda aanu jirin ilaahay mooyaane waana keligii eebbe wehelna male waxaan kaloo qirayaa in moxamed uu yahay addoonkiisii iyo rasuulkiisii waxaad kaloo sii raacinaysaa ducadaas اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين إلهي وحد يشاء من التوابين وتوبة كان كبدن انت بدن ابوصو نغنغدا او توبة كان ربي سبحانه وتعالى إله كوا يقدك اياد إله كبريسا واجعلني من المتطهرين ربي وحد يشاء كوا استاهرين إيجيال ducada saddexaad ee aad akhrinaysid weysada kadib waxa weeye subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk subxaanak xumaan iyo nuqsaanba adiga ayaa ka hufan oo ka dheer rabbiyo subxaanahu watacaala allaahuma wabixamdik ilaahayo waxaan ku darayaa nasahnaanta aan kaa nasahay xumaan iyo nuqsaanba mahaddaada ayaan ku darayaa ashhadu an laa ilaaha ilaa anta waxaan kaloo qiraya in ilaah xaq lagu caabudo aanu jirin adiga mooyaane astaqfiruka dembi dhaaf ayaan ku weydiisanaya wa atuubu ilayka waanan kuu toobad keenayaa xaggaaga ayaanu soo noqonayaa rabbiyow